waxaad maqasheen ninkii iyo naagtii ceelka kuwada kulmay waxaan ogsoonnahay ninka inuu ahaa ciise masiix kristos midka xagga ilaahay ka yimid naagtana inay doonaysay biyo ee u doonaysay biyo ay ku noolaato sidaan ogsoonnahay biyahana waa lagu noolyahay oo waa loo baahan yahay naagtii markay biyaha weydiisatay ciise kristos wuxuu yidhi biyo yaan hayaa oo weligaa oomi maysid biyahana waxaa weeye uu ka hadlayay ruuxa quduuska ayaa dadka masiixiga rumaysto qalbigooda ku dhex noolaanaya marka waxaa kaloo aan jecla inaan ii sheego ilaahay waa ilaah ruuxaaniye dadka caabudana ruuxaaniyay ku caabudayaan ciise kristos adduunkanuu yimid wuxuu noqday annagoo kaleu noqday jidhkeenna kalou lahaaday sida annagu u oonayuu u oomay waxaan tusaysaa ilaahay inuu ilaah jecel u yahay marka masiixiga ciise kristos saa aawadiis ayuu naagta wuxuu siiyey biyihii nolosha ayuu siiyey haddana idinka haddaad maanta rumaysataan biyaha nolosha waad helaysaan walaalayaal ciise maanta u imaada ciise waa ilaah ciise waa inankii ilaah ciise waa ciise kristos had iyo koor weydin sugaya wuxuu doonayaa inuuna siiyo biyaha nolosha biyaha nolosha waxaa weeye nolol dheer haddaad maanta ciise rumaysataan waad helaysaan sidii naagta u rumaysatay ciise kristos idinkan maanta u rumaysta oo dadkiinna u sheega oo magaalo kasta taga oo dadka u soo kaxeeya ciise widin barakadeenaya waxaa laska arkaa inaan dhahno annaga isweydiinno ciise kristos haddaan rumaysanno muxuuna siinayaa ciise kristos wuxuu noo ballanqaaday haddaan rumaysanno jannaduuna geenaya bal jannada wax yar aan iiga sheego jannada waa meel lagu istireexayo meel lagu rafaadaya ma aha meel aad ku xanuunsanaysid ma aha meel aad ku qandoonaysid ma aha waa meel had iyo koor ilaahay aad la joogaysid ilaahiga adduunkan sameeyey nimcadan sameeyey oo dal ayaan la joogaynaa ilaahay waa ilaahay naxariise jannadaas ayuu noo sameeyey marka dadka ilaahay aan rumaysanin meeshu u sameeyey bal wax yar aan iga sheego meesha waxaa weeye naarta cadaabka jaxiimo halkaas baa la yidhaahdaa marka dadkan ilaahay aan rumaysanin naartay tegayaan weligood allahood dab bay ku jirayaan walaalayaal dabka adduunka aan ku shidanno oo cuntadaan ku karsanno bal eega soo ma kululo soo aad iyo aad haddii gacanta aad gelisid soo ku guban maysid waa xaqiiqo run weeye taas waan ku gubanaynaa marka naarta cadaabka ninkii tago had iyo koor wuxuu ku dhex jirayaa jaxiimo oo nabad iyo istireex iyo farxaan iyo wanaag arki kari maayo laakiin jannada ciise kristos baa haya furaheeda nin kastoo ciise rumaysto jannada ayuu tegayaa weligiisii allihiis ilaahayuu la joogayaa waxaan u noqonaynaa ilaahay carruurtiisoo kale ayaan noqonaynaa maanta ciise kristos walaalayaal rumaysta ciise maanta wuxuu yidhi aniga had iyo koor qalbigiinna ayaan taagnahay waxaan qaraacaya qalbiga albaabkiinna ayaan qaraacaya marka haddaan qalbigeennaan ka furno ciise kristos wuxuuna siinayaa nabad iyo farax iyo wuxuuna siinayaa nolol dheer buuna siinayaa ciise kristos qalbigiinna ka fura walaalayaal ha soo galee wuxuu idin siinayaa nashaso wuxuu idin siinayaa waxyaalo badan buuna siinayaa aniga wuu isiiyey oo hubaal waan ku faraxsanahay waan ugu maxadnaqayaa ilaahay waa ilaah jaceele hadii koor wuxuu doonayaa annaga oo idulin asagaan raacno walaalayaal shaydhaanka ka soo noqda oo sidii naagta u rumaysatay idinkana masiixiga u rumaysta biyaha nolosha ayuu idin siinayaa wacdiskan diinige ilaahay hanugu barakadayo aamiin